أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين قال الشيخ العلامة عبد الله بن عبد الرحمن الحضرمي الشافعي رحمه الله تعالى ويجوز الاعتياض عن الثمن إن كان في الذمة وكذا القرض وقيمة المتلف ويجوز waxaa bannaan alictiyaadu bedel qaadasho can ihamani lacagtii lacagtii xaggeeda in laga bedel qaato ayaa bannaan idaa waktigii u bannaan yahay kaana huwa hamanku lacagtu hadday tahay fi dimati shaksiga dimadiisa iyo qoortiisa oo haddii deyn lagu leeyahay ayaa dimada loola joogo wakadaa waxaa la mida oo la bedel qaadan karaa alqardu amaahdii qofkii amaahdii aada ku lahayd ayadana waa laga bedel qaadan karaa weli sheekhu wuxuu ku dhex jiraa axkaamtii beeca wuxuu dooni sheekhu halkan inuu ka guda galo mas'alatu deyn masalada deynka ma bannaan tahay in qof aad tiraahid deynkii waxa igu soo bedel deynkii aan kugu lahaa masaladaasuu sheekhu ka hadlo wuxuu ku yidhi wayajuusu waxaa bannaan alictiyaadu bedel qaadasho cani thamani lacagtii xaggeedii in wax laga bedel qaato way bannaantahy idaa waktigay bannaan tahay oo kaana hamanku uu ahaado fi dimmati ay fii dimmati shaksi shaksiga dimadiisa iyo qoortiisa haddii lacagta lagu leeyahay masaladan ulajeedada sheekhu uu ka leeyahay waxaa weeye qofkii waxbaad ka iibsatay tusaale ahaan waxaad ka iibsatay mobel mobelka markaad ka iibsatay wuxuu kugu yeeshay boqol dollar dimaad uga iibsatay yacni deyn boqol dollar oo deyn ah ayaad uga iibsatay qofkii uu ku soo wacay oo wuxuu ku yidhi boqolkii dollar oo dimadaada ama deynka aan kugu lahaa iigu soo bedel macawis masaladaas way bannaanta yani waxaa wey masalatu alictiyaad can اthamani in kaana fi dima boqolkii dollar oon kugu lahaa oo dimadaada aan ku lahaa isagii ha ii keenine neef ariya iigu soo bedel ama macawis iigu soo bedel ama gaari iigu soo bedel wax uun ayu shay oo lagu bedel qaadan karaa wakadaa waxaa la mid ah oo sidaasoo kale ictiyaadku uu bannaan yahay alqardu amaahdiina waa la mid amaahdii ama deynkii waa la mid marka qardigan ulajeedada sheekhu uu ka leeyahay waxaa weeye waa alqardu biduuni muqaabil alqardu biduuni muqaabil qofkani deyn caadi aad ka qaadatay waxaad ka iibsatay ma jiraan waxba kama aadan iibsan qof dukaan iibinayaad u timid waxaad ku tiri boqol dollar deymi qardiyaa la yidhaha qardi boqol dollar deymi boqolkii dollar wuu ku deymiyey wuu ku soo wacay oo wuxuu ku yidhi boqol dollar oo deyna soo igama qaadan oo dukaanka kama qaadan haa boqolkii dollar ha ii keenine neef ariya iigu soo bedel ay bannaan tahay iyaduna marka waxaa weeye deynku yacni ha noqdo deyn maca muqaabil ama ha noqdo deyn biduuni muqaabil isla mid wakadaa waxaa la mid ah qiimatu lmutlafi shaygii la talfiyey qiimadiisiina waa la mid waa la bedel qaadan karaa isaga shayga la talfiyey qiimihiisa maxaa loola jeeda waa iyaduna deynkii qeyb ka mida wey yacni qiimatu lmutlaf ulajeedada laga leeyahay waxaa weeye qofkii tusaale ahaan waxbaad ka talfisay waxbaad ka daadisay waxbaad ka baabi'isay maalan fuusta saliidahoo kale ayaad ka daadisay qofka wuxuu ku yidhi fuustadii saliidda maadaama aada daadisay fuustadii saliidda waa lagu qiimeynoo laba boqoloo dollar ayaa lagaa rabaa iska kale markaasuu kabacdi haddana wuxuu ku yidhi war labadii boqoloo dollar oo shaygii aada iga talfisay qiimihiisii ah laba neefoo ariga igu soo bedel way bannaan tahay marka ayu shay ha noqdo deyn maca muqaabil waa deyn aad wax ku iibsatay ha noqoto deyn biduuni muqaabil waa midka qardiga sheekhu uu ka cabiray ama ha noqdo dayn kugu galay qiimaة اlitlaaf waxbaa talfis ayu shay duyuuntaas oo dhan yani sharcigu wuxuu ogol yahay in la sameeyo yani bediil shay bediila in la sameeyo fain kaana اlmustabdelu shayga la bedel qaatay hadduu yahay muwaafiqan mid waafaqsan fii cilati riba ribada ciladeeda hadduu ku waafaqsan yahay ushturidda waxaa la shardiyaa qabdu lbedeli bedelka gacan ku dhigiddiisii ayaa la shardi fi lmajlisi majliska dhexdiisana lagu qibdoodo oo gacanta loogu dhigo ayaa shardi ah wuxuu rabaa weli masaladii sheekhu uu ka hadli waa masalaة اlictiyaad can اduyuun waa masalada deynka inay bannaan tahay in shay kale lagugu soo bedelo masaladii sheekhu weli ka hadlaya wuxuu ku leeyahay shayga qofku uu ku leeyahay deynkii aan kugu lahaa iigu soo bedel shaygaas uu kuugu soo bedelayo hadduu ka waafaqsan yahay cilatu riba oo rabowi ay isla yihiin kanina waa rabowi kanina waa rabowi marka waxaa la shardin in majliska bedelka lagu qildoodo shaygii aada deynka iigu soo bedel lagu yiri in majliska lagu qibdoodo waa shardi markaas tusaale ahaan qofkan wuxuu kugu lahaa dahabuu kugu lahaa dahab ayuu kugu lahaa markaasu wuxuu ku yidhi war afartii garaan oo dahabka oon kugu lahaa waxaad iigu soo beddeshaa toban garaan oo fida ah toban garaan oo fidaa iigu soo bedel marka deynkii uu kugu lahaa waxa lagu loogu bedelayo waa shay kale oo rabowi ah waa shay kale oo rabowi ah lannu fidada iyo dahabku waxay ka mid yihiin ashyaada ribadu ay gasho maxaa la shardinaa marka fidadii aada ugu soo bedeleysay waa in majliska lagu qibdoodo majliska waa in lagu qibdoodo oo war haddaad iigu soo bedel tiri hoo majliska naftiisaba iga qibdoo in la yidhaaho shardi haddii la yidhaaho majliska lagu qibdoon maayee dee majliskii caqdiga istibdaalku uu ku dhacay yacni majliskii uu ku yidhi waxaan iigu soo bedel oo heshiisku uu ku dhacay haddii la yidhaaho hadda waan heshiinay laakiin beriyaan kuu keeni wixii beddelka ahaa heshiisku maanta ha dhaco laakiin fidadii aad tiri iigu soo bedel beriyaan kuu keeni ayaa tiri waa ribo marka ma ansaxayo waa ribada noocii aanu soo marnay oo la yidhaaho riba nasi ah ribada nooca la yidhaaho riba nasi ah oo amase kaana wuxuu ahaaday shaygii deynka laga bedel qaadanayay hayra muwaafiqin mid ciladii ribada ku waafaqsan hayrkiisu ahaaday oo wax riba ay gasho maba ahaba wadaalika ka daraahima daraahim oo kale daraahimtaasoo can طacaamin dacaam xaggiisa cunto xaggeeda laga bedel qaadanayo ushturidda markaa waxaa la shardin atacyiinu magacaabid lilciwadi shayga ciwadka ahee la bedel qaadanayo in la magacaabo ayaa la shardinoo fi lmajlisi majliska fadhiga heshiisku ku dhacayo in lagu magacaabo ayaa la shardin wuxuu ku leeyahay shaygu sheekhu raximah اllahu tacaala shaygii deynka laga bedel qaadanayo haddaysan isku waafaqsanayn cilatu riba yacni xagga ribada haddaysan isku waafaqsanayn dee markaa shardi ma aha in majliska lagu kala qaato waa majliskii heshiiska uu ku dhacay wuxuu tusaale sheekhu usoo qaatay ka daraahima can طacaamin ka daraahima can طacaamin daraahim can طacaamin maxaa loola jeeda tusaale ahaan qofkani wuxuu kugu lahaa hal loor oo raashin ah hal loor oo raashin ah ayuu kugu lahaa markaasu wuxuu ku yidhi boqol dirham iigu soo bedel loorkii raashinkan kugu lahaa boqol dirham iigu soo bedel dee wax ribo isku waafaqsan ma aha kanina waa lacag kanina waxaa weeye waa raashin deynku wuu geli karaa la kala deynsan karaa kuwaasoo kale haddii ashyaada la kala bedel qaadanayo ashyaada noocaas oo kale ay tahay oo ashyaa ribada isku waafaqsan aysan ahayn ushturida waxaa la shardiyaa atacyiinu magacaabid fi lmajlisi shayga lagu bedel qaadanayo in fadhiga heshiisku ku dhacayo lagu magacaabo shardiga mejlis maxaa loola jeeda yani meesha heshiisku ka dhaca u kuleeyahay waxaa iigu soo bedel loorkii raashinkoon kugu lahaa boqol dirham iigu soo bedel meesha uu kugu yiri meesha waa in lagu magacaabo ciwadkii shayga la bedel qaadanayo shayga la bedel qaadanayo muxuu yahay waa boqolkii dirham laakiin haddaan meeshiiba yacni lagu cayinin oon lagu tacyiinin oon la dhihin waatan daraahimtii daraahimtii aan kuugu bedelayey oo dhehaysay iigu soo bedel daraahimtan aan kuugu bedelay haddaan la dhihin oo wixii majhuul ay noqdaan dee ma ansaxayo duuna alqabdi duuna ishtiraadi alqabdi gacan ku dhigidda shardinteeda ka sokeyd ayaa magacaabid la sharday duuna alqabdi muxuu la jeedaa sheekhu labada shay haddaysan ribada isku waafaqsanayn in markaa mejliska lagu kala qaato shardi ma aha maalan qofkani wuxuu kugu lahaa hal loor oo raashinuhu kugu lahaa wuxuu ku yidhi boqol dirham iigu soo bedel in meesha heshiisku ku dhacayo lagu kala qaato taasi shardi ma aha لأnه cilatu riba iskuma waafaqsana wa amaa baycu deyni deynka gadidiisii ligayri man shaksi gayrkiis deynkii laga gado shaksigaasoo huwa deynku calayhi shaksiga dushiisa uu ahaa fa huwa beecaasi baaطilu beecaasi baaطilu wa amaa baycu deyni deynka gadidiisii ligayri man shaksi gayrkii deynka laga gado shaksigaasoo huwa deynku calayhi shaksiga dushiisa uu ahaa fa huwa beecaasi baailu beecaasi waa beec baail ah waxaanu hadda ka soo baxnay deyn wax lagu kala gadanayo inuu sharcigu baneeyey laakiin masaladaasi waxay khaas ku tahay qofkii deynka aada ku lahayd deynkii wax iigu soo bedel waad dhihi kartaa maxaa baxay qofkii deynka aada ku lahayd ma ahane qof kale ayaad ka iibis oo deynkii qofkan aada ugu lahayd ayaad qof kale wax uga iibis taas waa beec baatilow tusaale maxaa ka mid a qofkan waxaad ku lahayd boqol dollar boqol dollar ayaad qofkan ku lahayd markaasaad nin kale inta la hadashay waxaad ku tiri war neefkaaga arigaa iga iibso aaway haddi lacagtii aan kaaga iibsaday lacagtii ninkaasaan boqol dollar ku lahaa ninkaas ayaan boqol dollar ku lahaa marka taas maxay noqonee waa mas'alatu bayci deyni ligayri man huwa calayhi qofkii yani beecu wuxuu dhex mari qofkii deynka lagu lahay ma aha wax wax laga iibsanayo waa nin kale nin kale waxaad leedahay war neef ari ah ayaan kaa iibsaday war maxaad iga iibsatay ninkaa deynka aan ku leeyahay boqolka dollar ayaan kaaga iibsaday in kasta oo mas'aladan sheekhu uu ku tilmaamay waa mas'alo baatil ah waa mas'alatu bayci deyn ligayri man huwa calayhi khilaaf uu ka jiro shaaficiyada dhexdeeda shaaficiyada dhexdeeda ay isku khilaafsan yihiin walidaalika shaarixu wuxuu ku leeyahay fa huwa baatil markuu yidhi calaa maa fi lminhaaji waa sida minhaajkana ku sugan لcadam الqudraةi calىa tasliimihi lannahu awood uma lahan qofkani wuxuu inuu salimo wuxuu gacanta ku hayo ma aha wuxuu qofkan wax uga iibsanayo laakina اlmuctamada laakiin sida raajixa ah maa fi rawdati kitaabka rawdaha oo imaamu nawowi uu iska leeyahay waxa ku sugan ayaa raajixa oo min صixatihi صixati bayci deyn ligayri man huwa calayh oo inay ansaxayso deynkii in laga iibiyo qof aan lagu lahayn deynkiina waa listiqraarihi liannahu deynku waa deyn sugan oo qofkii lagu leeyahay marka sida raajixa ah masaladaasi waa masalo saxa qofkan boqol dollaraad ku lahayd markaasaad nin kale inta u tagtay waxaad ku tiri war neef ariya iga iibso meeqaad iga siin boqol dollar boqolkii isii maya ma hayo boqolkii hebelaan ku leeyahay boqolka ee ka qaado masaladaasna soomaalidu inta badan waa masalo ay isticmaalaan oo qofku waxaa dhici karta markii la yidhah war lacagta isii inuu nin kale ku xawilo oo yidhaaho ninkaasaan deyn ku lahaa lacagtan aad iga doonayso ninkaasaan ku lahaaye waa ninkaa ka soo qaado soomaaliduna inta badan oo masale la isticmaalo marka sida kitaabka rawdatu daalibiin oo iska leeyahay imaamu nawowi raximah اllahu tacaala sida uu qoray masaladaasi sida raajixa way bannaan tahay masale saxa wa qabdu اlcaqaari hantidii maguurtada ahayd qibdooshadeedii bitakhliyati bannayn ayay ahaatay in la khaali yeelo yacni beynaha wa beyna almushtari hantidaas iyo qofkii iibsaday waa in dhexdooda laga baxo wa qabdu lcaqaari hantida maguurtada ah qibdooshadeedii qaabka loo qibdoonayo gacanta loogu dhigayo bitakhliyati bannayn beynaha wa beyna almushtari hantidaas iyo qofkii iibsaday waa in laga dhex baxo saasaa loo qibdoodaa halkan wuxuu rabaa sheekhu inuu ka guda galo mas'alaة اlqabdi caddaynteeda waxaan casharkeenna shala aanu ku soo qaadan wax adigu aadan qibdoon oo gacanta aadan ku dhigin ma sii iibin kartid ayaan soo qaadan see wax loo qibdoodaa marka shaygan markaan iibsado sidee loo qabdoon karaa oo la dhihi karaa waa qabdi sharci ah qabdi sharciya sidee loo dhihi karaa shayga wuxuu u kala qaaday sheekhu raximah اllahu tacaala laba shay inuu yahay caqaar iyo manquul caqaar waxaa la yidhaha hantida maguurtada sida boosaska guryaha iyo wixii lamid manquulna waxaa la yidhaha wixii gacanta lagu qaadan karo ama garabka la saaran karo ama gaadiid la saaran karo oo maalan alaabtii iyo dharkii iyo waxyaalahaas waxaa la yidhaha manquul wuxuu soo hormariyey sheekhu hantida maguurtada ah sida boosaskii iyo guryihii la iibsanayay qaabkee loo qibdoodaa wuxuu ku yihi sheekha caqaarka qaabka loo qibdoonayo bitakhliya waa bannayn beynahaa wa beyna almushtari hantidaas iyo qofkii iibsaday dhexdoodii waa in laga baxo gurigii aan kaa iibiyey gurigaas furihiina waa kana furihii gurigana waa kana yacni adiga iyo guriga wax idiin dhexeeya ma jiraan waa inaad tidhaahid qofku uu khaali yeeshid hadday jiraan wax alaab ah wax alaaba hadday jiraan oo baayicu iska leeyahay waa qofkii guriga laga iibiyey ama booskan laga iibiyey alaab hadday jiraan waa inuu alaabtiisa kala baxo ama idan uu weydiisto qofka mushtarigaa uu ku yidhaaho alaabtani ma iisii aali kartaa meesha ila guriga waa lagala wareeg idan inuu weydiisto qofka mushtariga yihaa guriga adigaa la wareegay alaabtani idan miyaa meeshan inay iisii taallo inuu yidhaha ama alaabtiisa uu kala baxo wاlmanquuli wa qabd اlmanquul shaygii la rari karay oo la guurin karay qibdooshadiisiina binaqli guurin wey in meeshii laga guuriyo walow ilaa shaaric waddadaba ha loo guuriyo meel waddo ahba hala dhigee meeshii beecu uu ka dhacay waa in laga qaado shayga hantida aan maguurtada ahayn sheekhu wuxuu ku leeyahay sida loo qibdoonayo waxaa weeye waa in meeshii laga qaado meesha laga qaadayo waa meeshii yani waxaa weye meeshii qofka baayicu alaabta u tiilay maalan baqaar ayaa timi waxaad rabtaa baqaarkaas inaad sonkor ama beriis aada ka iibsatid dhowr loor oo sonkora ama dhowr loor oo beriisa inaad baqaarkan ka iibsato ayaa dooni see u qibdoone loorkan beriiska ama loorarkan sankorta ah waa naqli baqaarka waa inaad kala baxdid meesha laakiin inta alaabtii baqaarka ay taallo weli qabdi sharcigu ma usan dhicin qabdi sharci ah weli ma dhicin baqaarka alaabta ka qaad walow ila shaaric culimmada fuqahadu waxay leeyihiin walow ila shaaric walow gurigaagaba yaadan geysanay gurigaaga inaad geysato shardi ma ahane meesha xataa waddada u siki xooga iridda inta kala baxdid waddada la marayo dhinaceeda dhigo waad qibdootay hadhow raro haddaad doonaysid hadhow haddaad doonaysid gurigaaga geyso lakiin meesha un ka bix meesha baayica khaaska ku ah yani gurigan baayica khaaska ku ahoo baayicu iska leeyahay ama isaga uu ijaaran waa in laga bixiyo hadduu yahay shaygu shay manquula wamaa iladii kii yutanaawalu huwa shaygaas la qaadi karo bilyaddi gacantii lagu qaadi karana bitanaawuli yaxsulu qabduhu qibdooshadiisu waxay ku xasishaa bitanaawuli qaadid bilyadi gacanta lagu qaado hadduu wuxu uu yahay wax gacanta laisaga qaadi karo oo lagu laafiyoon karana de isaga laafiyo gacanta ku qaado marka ujeedadu sidaas maalan waa kitaab oo kale kitaab ayaad rabtaa inaad iibsato dee kitaab haddaad doonayso inaad iibsato waa wax gacanta lagu qaadan karo lala socan karo kitaabkii gacanta ku qaado bis haddaadan kitaabkii gacanta ku qaadan oo maktabadii kitaabkan aad ka iibsatay kitaabkii uu dhex yaallo weli qabdi sharci uma dhicin shaygiina milkigaaga ma gelin milkigaaga ma uusan gelin wamaa iladiki yutanaawaluhu maaga bilyadi gacanta lagu qaadan karo yaxsulu qabduhu maagaa qibdooshadiisa waxay ku xasishaa bitanaawuli qaadasho oo bilyadi gacanta lagu qaato walaa yajuusu lilmushtari qofkii shayga iibsaday uma bannaana qabdu lmabiici shaygii la iibsaday gacan ku dhigistiisii inuu shaygu iibsaday gacanta ku dhigo uma bannaana ilaa idaa sallama mushtarigu inuu dhiibo maahane athamana lacagta inuu asagu bixiyo oo uu dhiibo maahane aw amase kaana thamanku ama lacagtu uu ahaado maahane mu-ajalan mid la muddeeyey inuu lacagtu yahay maahane aw amase adina lahu lilqabdi ama gacan ku dhigista inuu u fasaxo oo u idmo maahane albaayicu ow adina lahu lilmushtari qofkii mushtarigaah uu iibsanayay albaayicu baayicii inuu u fasaxo u idmo maahane fii qabdihi qabdi lmabiic shaygii la iibsanayay qibdooshadiisii inuu u idmo maahane masaladan ulajeedada sheekhu uu ka leeyahay waxaa weeye wuxuu ku leeyahay walaa yajuusu lilmushtari qofkii hantida iibsaday uma bannaana qabdulmabiici shaygii la iibsaday gacan ku dhigistiisii uma bannaano inuu qaato ilaa idaa sallama thamana lacagta inuu bixiyo maahan aw kaana ama thamanku lacagta inuu ahaado maahane mu-ajalan mid la muddeeyey ow adina lahu lilmushtari ama qofkii iibsaday inuu u fasaxo u idmo maahane albaayicu qofkii baayica ahayo alaabta iska lahaa fii qabdihi qabdi lmabiic mabiica qibdooshadiisii inuu u fasaxo maahan masalada meeshaan ulajeedada uu ka leeyahay sheekhu waxaa weeye shayaad iibsatay shaygan haddaad iibsato saddex shay mid uun ayay kuugu bannaan tahay inaad qaadato oo shaygii gacanta aad ku dhigtid waa shayga aad iibsatay saddex mas'alo mid ka mid a ayaad shaygii ku qibdoon kartaa almasalatu اluulaa inaad lacagta bixiso haddaad lacagta bixiso waad qaadan kartaa lacagta inaad bixiso waad ku qaadan kartaa ow kaana mu-ajalan mas'alada labaad shaygii waxaad ku qaadan kartaa in lacagtu la muddeeyey oo deynba ay tahay ebel waxaad ku heshiiseen war shaygan boqol dollar iga sii boqolkaa dollarna bisha soo socoto bilhiblaayo ayaan ku siinaa haye de shayga iska qaado hadda markaas la ewelaan lacag la bixinayo aysan jirin hadda iska qaadan kartaa markaas masalada saddexaad oo shayga aad u qaadan karto waxaa weeye baayicii alaabta aad ka iibisay ayaa kuu fasaxay oo ku yidhi war shayga iska qibdo oo qabdo oo gacanta ku dhig walow lacagtii haysin haddaad doonaysa ama hadda iska keen ama berri keen waa iska mide fasax weeye alaabta horta gacanta ku dhig saddexdaa mas'alo ayaa alaabtii mushtarigu mid ka mida uu ku qibdoon karaa masalatu اlulaa maxay tahay lacagtii inaad bixiso waad qaadan karta almasala ahaaniya waxay tahay lacagtii inay ahayd lacag dayna oo sidaasba lagu heshiiyey waad qibdoon kartaa shee masalada saddexaad waxaa weeye inuu baayicii kuu idmay oo uu kuu fasaxay uu ku yidhi war wax shuruuda lagugu xirayo ma jiree horta shayga qibdo wax shuruuda lagugu xira maayo qibdo saddexdaa mas'alo ayay kuugu bannaantay walow ishtaraa shay shaksigu shay-an shay hadduu iibsado walxaal huwa shaygu fii yadihi yadi almushtari qofkii iibsaday gacantiisa uu ku sugan yahay faqabduhu shaygaas qibdooshadiisii yaxsulu huwa qabdigu wuxuu ku xasilaa binafsi اlbayci beeca naftiisu ku xasila masaladan ulajeedada sheekhu uu ka leeyahay waxaa weye waa masأalaة اlwadiica wاlcaariya wاlamaana wakulu shayi fii yadi اlmushtari ayaa soo gelay waa masأalada la yidhaha masأalaة اlcaariya ama masأalaة اlamaana ama masأalaة اlwadiica wakulu shayi fii yadi اlmushtari wax walba oo ewel gacanta aad ku haysay oo lagaa iibiyey maxaa soo gelaya kitaabaad qof ka caariyeysatay war kitaabkan bal caariye aan soo daalacdo aan soo fiirsado kitaabkii adigoo gacanta ku haya oo gacanta weli uu kuugu jiro ayuu wuxuu ku yidhi warniba kitaabka waa waad u begtaye aan kaa iibiy kitaabkiin adigaa gacanta ku haya imisaad iga siin kitaabkii toban dollar iska keen toban dollar isii shaygaas see loo qibdoona beeca ka horaadba gacanta ku haysay beecu intuusan dhicin ayaaba shaygu aada qibdooto gacanta uu kugu jiray see loo qibdoonaa shaygaas oo kale masalada uu ka hadlayo sheekhu taasu kitaab aada qof ka caariyeysatay ayaa ninkii aad ka caariyeysatay wuxuu ku yidhi war kitaabka waan kaa iibiyey toban dollaraan kaaga iibiyey iska hayso see loo qibdoonaa shaygaas ilaa beecu intuusan dhicin ayaad shayga gacanta ku haysay sheekhu wuxuu ku yidhi shaygaas oo kale faqabduhu yaxsulu wuxuu ku xasiraa binafsi اlbeyc waa kaa iibiyaa qibdoosho u ah waa kaa iibiyey nafteeda ayaa qibdoosho u ah lannahu ilaahi jala jalaaluhu wuxuu leeyahay wamaa jacala calaykum fi اddiini min xaraj diinta ilaahay culays ma yeelin maskaxdan maxayna sii lahayd inaan qofka nidhaaho bal horta kitaabka gacantiida soo geli si aan qabligii u xaqiijino annaga caqligeenu saasuu keeni lahaa bal kitaabka horta igu soo wareeji haye toban doolarna kuu siiya hadda qibdoo marka taas suurtagal ma waa culays culays oo mashaqo war kitaabka adigaa i walba gacanta ku hayee waan kaa iibiyey saasaana qibdoosho u ah waxaa kaloo la mida sidaas oo kale mas'alaة اlamaana walwadiica la mid qofaa wuxuu ku yidhi war gaarigan ammaano weeye ii sii hay gaariga ammaano weeye ii sii hay ayuu ku yidhi muddo ka bacdi wuxuu ku yidhi warniba gaariga ma iga iibsatay ewel ba adaa gacanta ku hayay aymisan kaa siiya gaariga kun dollar iska keen gaarigana qaado see loo qibdoonaa gaarigaas qabdigiisu wuxuu ku xasilay binafsi اlbeyc binafsi اlbeyc uu ku xasilay waidaa waktigii ishtara shay-a shayga hadduu iibsado shaksigii muqadaran xaal uu yahay shaygii mid lagu qadaray bikaylin beeg lagu qadaray aw amase wasnin miisaan lagu qadaray aw darcin ama dhudhumin lagu qadaray aw caddin ama tirin lagu qadaray falaa budda waxaa laga maarmaan ah min qabdihi shaygaa qibdooshadiisii waa laga maarmaan bidaalika kaasna lagu qibdoodo kaasoo ataqdiiri ee qadarinta ah wixii lagu qadaray waa in lagu qibdoodo oon laga bedelin wey masaladan ulajeedada sheekh uu ka leeyahay waxaa weeye markii hore wuxuu ahaa shayga beegaa lagu qadaray ama miisaanaa lagu qadaray ama tiro ayaa lagu qadaray wixii markii horeba lagu qadaray waa in haddana lagu qibdoodo tusaale ahaan markii hore wuxuu ku yidhi ishtaraytu bictuka haada tamra waa goob timirahoo meesha taallo goob timira ayuu wuxuu ku yidhi bictuka haadihi tamra timirtan waa kaa iibiyey kula saacin bidirhamin timirtaan meesha ku daadsan oo goobtaa faraha badan yacni suus kasta hal dirhaman kaa siina yacni wixii inta la beegay oo juuni lagu shubay ama la beegay ma waa wax taqdiir lagu iibinayo qadarid kula saacin bidirhamin suus kasta goobtan timirtaa meesha ku daadsan suus kasta waxaan kaa iga iibiyey hal dirham hadhow marka la qibdoonayo oo aad doonayso maalan waxaad dhiibtay toban dirham imisaad leedahay marka toban suusaad leedahay soo maaha la taqdiiraa lagu iibiyey hadhow markaad qibdoonayso waa in markii hore heshiisku wuxuu ku dhacay la beegaa la sheegay sac suusku waa beeg beegaa la sheegay beeggii ku cabiro toban suus ka cabiro tobanna iska keen toban dirham laakiin hadhow haddii lagu yidhi markii hore haddii lagu yidhi goobtan timirta ah kula saacin bidirhamin suus kasta hal dirham ayaan kaaga iibiyey oo heshiisku sidaa ku dhacay markaad qibdoonayso timirtii aada la wareegeysay haddaad miisaanto ka warran oo toban kiilo aad toban dirham ninka ku siiso markii horena heshiisku muxuu ku dhacay beeguu ku dhacay kula saacin bidirhamin siiqat lbeyc saas u ahaa hadhow markaad rabtay inaad qibdooto miisaanaad keentay meesha markaasna waxaa tihi toban kiilo bal io miisaan oo timira waa baail beecaas ma ansax wuxuu khilaafsan yahay wixii caqdiga uu ku dhacay caqdiga heshiiska wuxuu ku dhacay ayuu khilaafsan yahay beecaas marka masaladaas uula jeeda masalaة التaqdiir bاlkayn والwasni والcadi waida اshtara شhay-a shay hadduu iibsado muqadaran xaal shay markii hore lagu qadaray bikayrin beeg lagu qadaray oo wasnin ama miisaan lagu qadaray oo darcin dhudhumin lagu qadaray dhudhumin maxaa loola jeedaa waa boosaskii la mitirinayo dhulkan oo dhan tobankii mitirba boqol dollar ayaan kaaga iibiyey hadhow waa in tobankaas mitir lagu wado beeca laakiin haddii la yidhaha waa waa la beegi ama waa la miisaamo ama si kala ama waa la taakeyn ma jirto mitir hadday ahayd mitirkii wixii lagu heshay waa inuu ku dhacdo aw caddin ama tirin aw caddin ama tirin hadduu shaygii ku iibiyey falaa budda waxaa laga maarmaana min qabdihi shaygii qibdooshadiisii bidaalika kaas lagu qibdoodo kaasoo ataqdiir wixii lagu qadaray inaad ku qibdooto beeg hadduu ahaa beeggii miisaan hadduu ahaa miisaankii tiradii hadday tahay tiradii wayujbaru waa la dirqiyaa wayujbaru albaayicu baayicii waa la dirqiyaa oo waa la khasbi calaa tasliimi اlmabiici shaygii la iibiyey dhiibiddiisii ayaa lagu khasbi baayicii oo lagu dirqiyaa awalan marka hore inuu asagu dhiibo ayaa lagu khasbi idaa lam yakaf hadduusan ka baqin baayicu fawtahu fawta thamani lacagta ka tegiddeeda lacagtu inay ka tagto oo lagala fakado hadduusan ka baqaynin masalada meeshan sheekhu uu uga hadlayo waxaa weeye labadii nin hadday murmaan haddii la heshiiyo dhib ma laha labadii qofoo wax kala iibsanaya dee sida inta badan ba la isticmaalo qofba waxaa dhici karta kanu inuu lacagtii hormariyo ninka lacagta wata isagoon alaabba gacanta ku dhigin oo qibdoon ayaa waxaa dhici karta mushtarigii inuu lacagta iska hormariyo dood la-aan marna waxaa dhici karta inuu ninkan baayica ah alaabtiisii laga qaato kabacdina lacagta jeebka laga soo bixiyo yacni wax murana kama taagna taas marba si ayaa la sameeya laakiin hadduu muran yimaado ka waran oo nin walba uu yidhaaho tayda dhiibi maayo ilaa taada aad ka dhiibto waxa sheekhu ka hadlayo taas haddii dadku kalsooni uu jiro masalada laga hadli maayo taas taa way bannaanta dukaanaad tagtay waxbaad ka iibsanay dukaantii haddaad wax ka iibsanayso inaad lacagta hormariso kabacdina shaygii aada qaadato way bannaanta ama shaygii inaad marka hore qibdootaba kabacdina aad lacagta bixiso idin way bannaan tahay xasba alitifaaq waa sidii lagu heshiiyey mar walbaba laakiin muran hadduu yimaado see la yeeli waxaa kitaab ka hadlaya taas wey hadduu ninkan baayic ah ee alaabta iskale u yidhaaho aniga alaabtayda ma dhiibayo ilaa lacagtii layga siiyo kii lacagta watana uu yidhaaho anna lacagta ma dhiibayo ilaa alaabtii layga siiyo oo gacanta aan ku dhigo wayujbar waxaa la khasbi calaa tasliim albaayicu baayicii ayaa waxaa lagu khasbi fii ma idaa kaana thamanu fi dimmati shardigaasaa shardi ah oo sharxu uu kuu qoray fii ma idaa kaana thamanu fi dimmati waa haddii lacagtu ay deyn tahay lacagtii waa deyn baayica la khasbi markaas deynuu ku heshiiyey boqol dollar oo deyna ayaa neefkan aan kaaga iibiyo yiri lacagtii waa lacag deyna walmabiicu mucayana shaygii la kala iibsanayana waa la wax mucayanoo la yaqaanoo meeshan taagan neefkan w de markaas waxaa lagu khasbi baayicii calaa tasliimi اlmabiic shaygii mabiica ahayuu qofka ka iibiyey dhiibistiisiyaa lagu khasbi leanno lacagta un maxaa lagu heshiiyey inay deyn tahay lacagta haddii markii horeba inuu deyn yahay uu kula heshiiyey haddii khasab u dhiib alaabta dhawil u dhiib haddii kale cayaaray noqon hadduu yihaaho maya lacagta isii marka hore deyn aadba ku heshiisay adigaa ogolaaday inay deyn tahay wayujbaru waa la khasbaa baayici calaa tasliimi اlmabiici shayga mabiica dhiibiddiisii ayaa lagu khasbaa idaa kaana hamanu fi dima lacagtu hadday deyn ahayd walmabiicu shayga la kala iibsanayana mucayan calىa tasliimi اlmabiici shaygii la kala iibsaday dhiibistiisii ayaa lagu khasbi awalan marka hore inuu dhiibo idaa lam yakhaf hadduusan ka baqaynin fawtahu fawta thaman lacagtaas ka tegiddeeda hadduusan ka baqaynin haddii laakiin uu ka baqayu leeyahay ninkani lacag ii keeni maayo alaabta haddaan gacanta u geliyo dayn iyo wax uu yani isiinayo ma lahan hadduu taas uu ka baqayo waa goonitaas iyo taas hadduu ka baqayo markaas qof amiinaha dhexdooda la dhigi qof amiinoo dhexdhexaadiyo oo la yidhaaho ninkan anaa ka wakiila hadduu lacagtii kuu keeni waayo anaa lacagtaadii ku siinaya ee alaabta bixi kafiil isiiya waa dhihi karaa markaa qof kafiila ii keena wuu dhihi karaa fain kaana thamanu lacagtu haddii ay tahay mucayanan lacag la magacaabay oo meesha taalloo jeebkaba uu ku hayo haddii lacagtii ay tahay ujbiraa meesha alifu taniya ka maqan ujbiraa labadoodiiba waa la khasba markaas haddii lacagtu mucayan tahay lacag meesha taalla labadoodiiba waa la khasba masaladan ujeedada sheekhu uu ka leeyahay waxaa weeye lacagtii waxaan ka soo baxnay hadday deyn tahay yaa la khasbi baayici baayici ayaa la khasbayay lacagtu hadday tahay lacag deyn ah lacagtii deyn ma ahana waa mucayan lacagtii ninka gacantuuba ku haya isagoo gacanta ku hayo wuxuu yidhi alaabta iyadoon laysiin lacagta bixin maayo kiina wuxuu yidhi alaabta ma bixinayo iyadoo aan laysiin lacagtii markaas see la yeeli sheekh wuxuu ku yidhi ujbiraa labadoodaba waa la khasbi labadooda yaa khasbay ee yujbiruhumaa alxaakim qaaligaa labadoodaba khasbayo cala tasliimi ilayhi ila alqaadi in qaaliga loo dhiibo uu ku khasbi adna wuxuu leeyahay lacagta isii qaaligaadha lacagta ken ii dhib adna alaabta ii dhib labadiiba qaadigaa gacanta ku hay soo maaha war adna alaabtaadii hoo war ninkii alaabta laga iibiyana aawe lacagtaadii hoo saasaa lagu kala saaray sharcigu wuxuusan ka hadlin malaha wax uusan ka hadlin sharciga islaamka ma laha yacni nolosha bini aadamka jawaanibkeeda oo dhan sharcigu wuu soo xadiday tilaab kasta ood qaadid bal waxa laga hadlayo fiiri waa mas'alo daqiiq oo aada u qarsoon waxa laga hadlayo waxa weeye labadii qof ninkani hadduu yidhah anigu alaabtii ma bixinayo ilaa lacagtii gacanta aan uga dhigo kanina uu yidhaaho lacagtii ma bixinayo lacagtii ma bixinayo ilaa alaabtii layga siiyo murankaas hadduu yimaado qaaliyaa labadoodaba ka qaadaya qaali ayaa kana dhahaya igu soo wareeji lacagtii kana wuxuu leeyahay alaabta igu soo wareeji hadhow kii lacagta lahaa oo lacagta ho kana kii alaabta iibsaday alaabta moosha markay doo tagto laakiin sida hadda curfiga yani soomaalida loo isticmaalo xarajba inta badan kama yimaado masalada masaladan inta badan xaraj iyo culaysba kama fura waxaa weye qof qofaa hormari qofaa alaabta hormarinaya qofaa lacagtii hormarinaya muran kama taga lacalla waxaa laga hadli hadduu muran yimaado faslun haadaakani faasilun mid wax kala saaro fii bayci thamari miraha iibintoodii ayuu u fasal yahay iyo walxabbi xabaddii raashinka iibinteedii mirahaas iyo xabaddaasoo calaa aslihi calaa aslihi maxaa loola jeedaa yani calaa shajarihi geedkiisii weli ku yaallow mirihiioo geedka ku yaalla xabaddii raashinka oo geedka ku taalla see loo kala iibsadaa walaa yasixu ma ansaxayo baycu hamarati miraha beeceedii ma ansaxayo waxdahaa munfarida mirihii keligood xaal ay yihiin beecoodii ma ansaxayo qabla buduwi salaaxihaa miraha wanaaggooda wanaaggaa daahiridooda ka hor intaysan wanaaggooda daahirin ka hor in la beeciyo ma ansaxayo ilaa bishardi alqadci waa shardiga soo socda gadaalaad u boodi ilaa bishardi alqadci goynta shardigeeda maahan si kale kuma ansaxayo masalada sheekhu uu ka hadlayo waxaa weeye mirihii geedka saarnaa ayaad rabtaa keligood inaad iibsato waxdahaa miraha keligood waxdahaa maxaa loola jeedaa yacni geedkii ma iibsanaysid geedkii mar rabaad leedahay miraha bisan kaa iibsana dee mirihii bisan kaa iibsan haddaad leedahay mirihiina qabla buduwi salaaxiha ay yihiin waa intaysan bislaan qabla buduwi salaaxiha maxaa loola jeedaa mirihii intaysan bislaan geedkiina weli ay ku yaallaan miraha keligoodoo geedka ku yaalla iga iibi ma ansaxayso ilaa bishardi alqadci ilaa bishardi inaad goosanayso maaha mirahan waan kaa iibiyey geedka ku yaalla haddaadan geedkii rabin oo keligood aada doonayso laakiin bishardi alqadci laakiin iga gooso waxaa kaloo shardigay culimmada fuqahadu shardi labaadna masaladan way ku shardiyeenoo waxay yidhaaheen wa an yakuuna muntafacan bihi midhahaasi midho lagu nafcin karo haddii geedka laga jaro inay yihiinna waa shardi wa an yakuuna muntafacan bihi midhahan geedka haddii laga jaro midho lagu nafcin karo inay yihiinna waa shardi laakiin qofkii midho carga ah haddaad tiraa midhahan cargaga waan goosanahayaa oo geedkana ma rabo midhihii haddii lasoo gooyana wax ay tirayaan aysan jirin wax nafciya aysan lahayn dee beecu ma ansaxayo leannu beeca bilowgiisii maxaan kusoo qaadanay shayga mabiica shuruuddiisa markaanu qaadanaynay waa an yakuuna muntafacan bihi waa in wax lagu nafcin karo la kala iibsado ama midhihii geedka ku yiilay haddaysan nafci gaarin iyaysanba bislaane beecoodu ma ansaxayo walaa yasixu ma ansaxayo baycu hamarati midhaha beecoodu ma ansaxayo waxdaha munfarida keligood xaalayihiin midhuhu qabla buduu'i salaaxihaa midhaha wanaagooda muuqashadooda ka hor in la iibsado ma ansaxayo wanaagooda maxaa loola jeedaa intaysan bislaan wey intaysan bislaan keligood in la iibsado ma ansaxayo ilaa bishardi اlqadci ilaa bishardi in la goosanayo maaha wala zarci walaa baycu zarci abuurkii beeciisu isaguna ma ansaxayo waa beerihii baxayay zarci waxaa loola jeedaa beertii baxaysay galleydii oo baxaysa yacni qamadigii oo baxaya digirtii oo baxaya iyaduna zarcigaas beeciisu ma ansaxayo waxdahu munfaridan keligiis xaaluu yahay zarciga waa digirtii oo geedkii ku taal digirta bis aan kaa guran hadleed geedka ma rabo digirta bis ayaan kaa guran qabla ishtidaadi اlxabi xabadda adeygeeda ka hor beecu ma ansaxayo ilaa bishardi اlqadci iyaduna waa sidii oo kale goosashada shardigeeda ma qamadigiiyo sabuulkii ku yaalla oo geedkii ku yaalla digirtii oo geedkii ku yaalla welina aan bislaan wey qabla ishtidaadi اlxabi waxaa laga hadlay welina aan bislaan haddaad tidhaaho midhahanaan guranayaa oo qamadiganaan guran keligii waxaan guranayaa digirtii galleydii keligeedaan guran welina ma bislaan iyadana beeceedu ma ansaxayo ilaa labadii shardi maahan labadii shardi maxay tahay bishardi اlqadci wa an yakuuna muntafacan bih inaad goosanayso midhahaasina ay wax kuu tarayaan haddaad goosato fain baaca hadduu gado shaksigii hu ay lmadkuur midkaa lasoo sheegay waa hamarkii mirihii mirahaan u celinaa damiirka fain baaca hadduu gado hu ayi hamara mirihii hadduu gado maca shajari geedaha micigooda xaal ay yihiin masaladii hore waxaan ka soo hadalnay miraha keligoodaa la iibsanay hadda waxaa weye mirihii iyo geedihii labadaba wuxuu rabaa inuu iska iibsado jaaza beecaasi wuu bannaan yahay bilaa shardi haddaadba geedkii beertiilaado isla iibsanay bilaa shardi wey marka aw izarca aw amase baaca wuxuu gaday azarca zarcigii baxayay zarciga waa qamadigii iyo galleydii iyo waxaasu maca alardi dhulka micigiisa xaal uu yahay zarcigu yacni zarcigii galleydii macal dhulkii ay ku tiiloo beertii wixii dhammaan isku iibsana saasuu leeyahy jaaza beecaasi wuu bannaan yahay bilaa shardi waxa shuruudda loo xirayo waa mas'alada midhaha bis iga iibso labada shardi waxa loo xirayo amaa hadday tahay midhahan iyo geedkii iga iibso ama qamadigii iyo digirtii iyo macalbeertii iga iibso waa beecaas oo ansaxa bilaa shardi bilaa shardi maxaa loola jeedaa bilaa shardi yacni bishardi inaad goosato iyo bishardi inaad baaqi yeesho iyo waxaas lama shardinayo faslun adakani faasilu mid wax kala saaro fi taxaalufi wada dhaarashada ayuu u fasal yahay masalatu taxaaluf masale markaa sharcigu uu jideeyey labada qof baayicii iyo mushtarigii labadoodaba mid walbee ka mida in la dhaarinayo wa idaa waktigii ikhtalafa almutabaayicaani labadii wax kala iibsanaya hadday iskhilaafaan fii sifati اlbayci beeca tilmaantiisa hadday isku khilaafaan taxaalafaa labadoodaba way wada dhaaranayaan fayaxlifu kullu waaxidin mid walba wuu dhaaran midkaasoo minhumaa labadoodii ka mida yemiinan dhaar ayuu dhaarana dhaartaasoo yenfii fiiha dhaarta dhexdeeda uu ku diidayo kalaama saaxibihi saaxiibkii hadalkiisa uu ku diidayo wa yuhbitu uu ku sugayo kalaama nafsihi naftiisa naftaa hadalkeedana uu ku rumaynayo ku sugayo wuxuu ku yihi sheekhu waida ikhtalafa almutabaayicaan labadii wax kala iibsanaya hadday iskhilaafaan fii sifati اlbayci beeca tilmaantii uu u dhacay iyo qaabkii uu u dhacay ayay isku khilaafeen de qaabka beecu u dhacay qaabo badanaa laysku khilaafi karaa waxaa ka mid a waxyaalaha laysku khilaafi karo khiyaaru shardi waan shardisanay iyo ma aanan shardisan khayr shardina waan soo marray axkaamtiisii mid walba wuxuu khiyaar u lahaa inuu alaabta iska soo celiyo kana uu lacagta soo celiyo saddex maalmoodna waa inuusan ka badnaan ayaan soo qaadanay mid wuxuu leeyahay khiyaaru shardi waan shardisanay alaabtii waan kuu soo celiyay anna lacagtaydii ii soo celi ninkan alaabta laga iibiyana wuxuu leeyahay wax khiyaaru shardi ah oo aan shardisanay ma jirto alaabtan iga qaad ha igu soo celi waxaa kaloo iman kara sifatulbeyc oo suwarteeda iyo muuqaaladeeda ka mid noqon kara lacagta cadadkeediina waa la isku khilaafi karaa lacagta cadadkeedii waa la isku khilaafi karaa ninkan wuxuu dhihi karaa neefkan ariga ah waxaan kaaga iibiyey boqol iyo konton dollar kanna wuxuu leeyahay neefka ariga iibsaday siddeetan dollar ah waxaan ku heshiiyey war siddeetan ma ahayna boqol iyo konton aan ku heshiiyey iyadana waa khilaaf yimid oo la isku khilaafayo qaabkii beecu u dhacay qaabkii beec uu dhacay la isku khilaafayo waxaa kaloo khilaafka ka mida habka la ysku khilaafi karo waxaa ka mid a masaladan masalatu taxaaluf soo gelaysa in la ysku khilaafay beecu ma wuxuu ku dhacay yacni haman mucayana mise haman mu-ajala ninkan lacagta watay oo wax iibsanaya wuxuu leeyahay neefkan waxaan ku heshiinay bil ka bacdi inaan lacagta ku siiyo adigana adiga aqbasha kana wuxuu leeyay war bil iyo waxaas anigu maba sheegine hadda isiyaan ku yihi lacagta lacagta isini intaasoo dhanaa soo geli kara masalatu taxaaluf khilaafaadkaasoo dhan see lagu xallin marka khilaafaadkaasoo dhan sheekhu wuxuu ku yihi waxaa lagu xallin taxaalafa labadoodii horta waa wada dhaaranaya kana dhaaraa laga rabaa kana dhaaraa laga rabaa mid walba waa inuu dhaarto see u dhaaranay marka labadoodii fayaxlifu kullu waaxidin mid walba wuxuu ku dhaaran kaasoo minhumaa labadoodii ka mida baayicii iyo mushtarigii yamiinan dhaar ayuu dhaaran dhaartaasoo yanfii fiiha dhaarta dhexdeeda uu ku diidayo kalaama saaxibihi saaxiibkii hadalkiisa uu ku diidayo wayuhbitu kalaama nafsihi naftiisa hadalkeedana uu sugayo maalan ninkan lacagta watay oo alaabta soo iibsanaya markuu leeyahay neefkan ariga waxaan ku heshiinay siddeetan dollar ee boqol iyo konton dollar kuma heshiin wuxuu samaynaa dhaar wuxuu dhaaranaa hadalkiisana uu ku rumaynayo saaxiibkii hadalkiisana uu ku beeninayo oo wuxuu leeyahay wallaahi maa bictu bimi'atin wa khamsiin wallaahi inaanan shaygan kaaga iibsan boqol iyo konton dollar bal bictu bihamaaniina dollara bal waxaan kaaga iibsaday siddeetan dollar waa laba hadal soo maaha laba hadaluu sameeyey midna asaga isku ayiday midna wuxuu ku dafiray hadalkii saaxiibkii labadaa hadalaa laga raba markuu dhaaranay taxaalafa macnaheeda sidaas wey taxaalafa markii lacagta ay khilaafku ka taagan yahay mu-ajal waa deyn iyo deyn mahayne hadda isi u ka taagayna muxuu leeyahay wallaahi maa bictu minka bihamanin mucayanin bal bictu minka bihamanin mu-ajalin wallaahi inaanan kaaga iibsan lacag xaadiroo hadda isii ah oo mucayana laakiin waxaan kaaga iibsaday lacag deyn ah hadalkiisiina wuu ayiday hadalka saaxiibkiina wuu ku dafiray habkaasi usluubkaasi u dhaaranaya kan kalena sidoo kale kan kalena cagsi saasoo kale ku dhaaran isagu hadde marka labadoodiiba hadday wada dhaarteen masaladu see noqon marka kana uu dhaartay kana uu dhaartay see la yeeli uma markaa kabacdi lam taraayada in lam yataraadayaa labadoodii haddaysan raalli noqon bishay-in shayna haddaysan raalli ku noqon oo doodii weli ay sii socoto oo ay heshiin waayaan fasakha albeyca beeca waxaa fasakhaya axaduhumaa labadoodii mid ka mid ah waxaa laleeyahay beeca ku dhawaaq inuu yahay beecaas beec fasakh ah oo meesha lagu kala tego baayicii ama mushtarigii ayaa beeca mid ka mid a fasakhaya wuxuu leeyahay mushtarigii wuxuu leeyahay war neefkaagii igaba qabso beecba maba jiro ma iskhilaafno beecba maba jiro iyadoon beec jirin ka soo qaato bis hala kala tago hoo neefkaaga qaado saasaa lagu kala tago marka haddii kan lacag laga qaadana lacagtaa loo soo celiyo bis fasakha albayca beeca waxaa fasakhaya axaduhumaa labadoodii mid ka mida awil xaakim ama haddii kale haddii labadoodiiba murankii ay sii wadaan qaaligaa beecii fasakhaya haddii yacni doodii ay sii wadaan oo labadoodiiba ay dhaarteen qaaligaa dhahaya beeci waan fasakhay meeshaha lagu kalta wayaruddu lmushtari kii alaabta iibsaday wuxuu celinaa almabiica alaabtuu iibsaday heska celiyo aw qiimatahu qiimata almabiic ama alaabtii hadduu cunayna alaabta qiimadeedii qiimadeedii u iska celiyo in talifa hadduu talfay shayga shayga hadduu talfay shayga sicir ahaan qiimo ahaan meequu suuqa ka joogaa halii wixii iyagoo doodoodii ka baxay suuqa imisuu ka joogaa alaabtii talfay walow ikhtilafaa labadoodii hadday isku khilaafeen haddana fii sixati اlbayci beeca ansixidiisii waa ansaxay iyo ma ansixin ayay isku khilaafeen sudiqa waxaa loo rumayn muddaci sixati ansixidda qofka sheeganaya ayaa loo rumay waa masalo kale haddana ay isku khilaafeenoo ninkani wuxuu leeyahay beeci waa noo ansaxay adigana lacagtaada qaado anna alaabtii aad iga iibisay ayaan qaadana kana wuxuu leeyahay beec oon shuruud lahayn ayaan galnay labadeeda oo faasida ee wixii aan kala ceshan kana wuxuu rabaa alaabtii in loo celiyo marka maskaxdaasuu wataaho alaabtii in loo celiyu raba wuxuu leeyahay beec faasidaan galnay kana wuxuu leeyahy maya beec saxa ayaan galnay sudiqa waxaa loo rumayn muddaci sixati ansixidda qofka sheeganaya qofka mar walbaba dhahaya ama baayicii ha noqdo ama mushtarigii ha noqdo qofka dhahaya war beecu waa beec saxiixa oo diinta ogoshahay ayaana dhex maray qofka dhahaya qofkaasaa laleeyahay dhaaro leanna waxaa weye sida asalku wuxuu yahay sixatulbeyc asalku wuxuu yahay beecu inuu ansaxayo allah subxaana wa taala